kulanku iyo magaalada muqdisho ku weeldhadeenga golaha mixnadlayaasha caafimaadka iyo weliba luweeldhadeena mas-uuliyiinta isbitaalka daanduguuda iyo hangaarka liglaya ee ku howlgalaayanga gudaha dalka iyo sidii olanku wada shaqeeya ilaa isku xirka xarumo caafimaadka dalka iyo hambanaanka intii dareertii kulanka iyo weliba midmida loonku hadalaya sidii ooniska kaalada lahaayenga diiwaangelinta dhakhaatiirta ajaaniibta iyo shaqaalo caafimaadka ee dowladda islamarkaana loon hormari laaya caafimaadka bulshada waxaana ku mid agaasimiyaalka isbitaalka gaarka lingleye iyo ahaan dowladda iyo ku hadalinga kulunka iyo muhiimada lahaya sida bulshada landaryeera lahaya markiiyo kooyanga isbitaalada mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan ilaalino daryeelka iyo waxyaabaha aan u qabanayno ummaddeena soomaaliyeed waa ognahay sida hadda nambarkan la tusiiyey iyo ka badanba xarumo badan inay jiraan oo maaragtay aan maaragtay aan isdiiwaan gelin laakiin waxay u baahan tahay daryeel caafimaad waxaan aaminsanahay qof ahaan n h b c kaliya inaysan qaban karin inaan maaragtay waxaa loo baahan yahay hay-adda inaan kala shaqayno
inaa horta uu xubin ka noqdo international standards of quality in health care oo ay mandatory tahay inaad buuxisaan shuruudaas oo quality care kadibna aan ugu qasabtaan labadaas ayaa isdhihi lahay sii hore inay ka duwanaatay ay tahay waa idinku dhiirigelinaa shaqada waa garabkiinaan taaganahay sidii shalay sidaas cabdirasaaq uda garab taagnayn markii dambena shuruudda koowaad lagu weydiinaya waxaa waaye dhakhtarka kugu shaqeeya ma diiwaan gashan yahay oo ilaa heer maxkamad ay kusoo weydiiso soo diiwaangale intii marka wejigabaxaas maalin kasta hadda hor joogi lahayn waxaa nala gudban waxaa waaye inaan dardargelino hawsha nagala rabo oo n h b c na maanta inoo soo bandhigtay diiwaangelinta iyo qaadashada leesinka in xarumaha caafimaadka iyo diiwaangelinta xarunta caafimaadka annaga isbitaal banaadir ahaan waa issoo diiwaangelinay shaqaalaha qayb ka mid waa diiwaangashiyin inkastoo ay aada u yaryihiin
dhibaatada ugu badan ee dalka haysata waxaa ka mid a horta anshixi caafimaadka inuu lumay oo isbitaallo badan oo waxaa jira anshixii iyo privacyga bukaanka lumiyey oo oo xataa sheega qof waxyaabaha ugu badane ka taagan waa in qofka xataa lagu ceebeeyo si privacygiisa inta la ilaalin lahaa camera lasoo hor istaajiyo la yiraahdo cudurkaasaa lagaa daaweeyey level ilaa haddii hadda inta ay kusii socoto haddii lasii gaaro level xataa h i v aids qofka markuu infected noqdo daawada loo bilaabo la yirahdo isbitaalkaana daawo laga qaataa la gaaro xili la qarin jiray waxaa ugu muhiimsan marka registrationki laga soo tago waxaa waaye monitoring iyo discipline in macnaha ay ka shaqeyso n h b c xeerka oo qoran yahay sharciga oo qoran yahay ka asaga nafkiisa disciplination lagu sameeyo dadka la gaarsiiyo dadka waxaa lagu dhaqaaya inay wixii ay gaaraan oy horta ay arkaan oo keliya aysan naqanin fulinta keliya aysan naqanina inay arkaan horta sharciga dadka lagu xukumi doono xogayaha guud ee golaha mixnadlayaasha caafimaadka qaranka doctor maxamed maxamuud cadowa iyo ku hadalaya kulunka iyo walyaabo uu sadaaranaya arrinta kaleeto u baahan waxaa waaye in dadka la baro waxaa waaye awarenesska wararta hay-addan maxay qabanaya maxay u taagan tahay maxaa ka faa'iidaya adiga asoo muwaadin ahaan maxay kugu soo kordhinaya haddii hay-addan haddii functional la qabto waxay kugu soo kordhinaysaa inay saafgeergarayso caafimaadkaada horta haddii qof si qaldan kuula triit gareeyana meesha aad la aadi lahayd inay jirto